shirku waa sidaad sheegtay axmed oo waxa uu ka dhacay magaalada riyaad xarunta boqortooyada waddanka sacuudiga maalintii arbacadii iyo salaasadii imikayna dhaaftay waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada latin america oo ka kooban labiyo labaat labiyo toban dowladood iyo wadamada carabta oo ka kooban labiyo labaatan dowladood waxaanu ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah maxaa shirka looga hadlaya marka ujeedada shirka waxa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale waxaa kaloo garab socday isna iskaashi siyaasadeed oo dumoodo iminka inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta waxyaabaha ka taagan marka la eego marka labada arrimood ayay laba laga wada hadlayey oy ka wada hadlayeen labada dhinac waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan falastiiniyiinta iyo syriya iyo libiya iyo waddanka yeman marka shirku wuxuu kusoo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaadhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoosu dhac ku yimid dhoofinta saliidda sidaan filayo madaxweynaha soomaaliya khudbad halkaas waa uu ka jeediyey shirkana wax ahamiyad gaara ama si gaara uma saameynaynin soomaaliya laakiin madaxweynaha markii uu hadlay oo kale ma soo hadal qaado arrimaha dalkiisa soomaaliya muxuuse ka yiri xaaladaha soomaaliya oo kale mise arrintaa maba la guda gelin dabcan arrintu waa saad sheegtay oo umay dhexayn dee soomaaliya iyo wadamada laakiin soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada carabta hadafkana waxay la qaybsanaysay wadamada carabta marka madaxweynuhu isaga laftiisu wuxuu ka dhawaajiyey oo ka hadlay soomaaliya xaaladaha ay ku jirto iyo halka ay wax u marayaan iyo dadaalada la bixinayo intaba uu soo qaado uu ka hadlay axmedow maadaama arrimo badan oo dhibaataha oo ka taagan dalalka carabta sida syriya iyo yemen oo kale shirka uu saameynayay waxaan ognahay soomaaliya in iyaduna dhibkeeda gaarka ay qabto maxay tahay sababta aan arrimaha soomaaliya shirka loogu soo qaaday maadaama dhibaatooyinka carabta oo idil shirka si gaara looga hadlayay
waxaad moodaa arrinta soomaaliya waa arrin in dheer soo jiitamaysay oo muddo badan soo socotay wadamada carabta waxay xooga u saarayaan iminka waxa weeyaan wadamadan dabcan horta marka la eego dhinaca juqraafiga waa wadamo uga dhow soomaaliya marka la eego oo wadamada xasaraduhu ka dhacayaan bartamihii wadamada carabta ay ku yaalaan waxay saameyn ku yeelan karaan nabadda adduunka waxaa kaloo ay saameyn ku yeelan karaan isu socodka isugoofida caalamka dhinaca shidaalka marka la eego waayo wadamadani badankoodu shidaal bay soo saaraan laakiin arrinta soomaaliya in badan bay soo jiitamaysay marka waxaad moodaa inaan ajendaha soomaaliya marka hore lagu soo darin ooniyada si gooniya looga hadal laakiin ajenduhu marka horeba kusiiyay dhinaca dhaqaalaha marka dhinaca siyaasadda la eegana waxay ahamiyadda carabtu ay siinayeen arrinta reer syria oo muddo baryahan dambe arrimahoodu inay yihiin xaaladu ka taagan ay tahay xaalad aada u qalafsan iyo wadanka yeman marka haddii aad noo soo kabto hadaladii madaxweynaha soomaaliya ee shirka maxaa ugu weynaa oo uu soo hadal qaaday waxa uu soo hadal qaaday arrinta soomaaliya halka ay maanta marayso dadaalada ay dowladda ku bixinayso dib u heshiisiinta iyo waxa uu qabsoomay dowladdiisa intaba madaxweynuhu halkaa uu ka sheegay marka waxyaabahaas ay ugu waaweyn axmedow dalalka latin america ma ahan dalal si aada siyaasadda caalamka uga cayaara sida kuwa waqooyiga america ku yaal oo kale oo maraykanka iyo canada oo kale maxay tahay hadda ahmiyadda ay siyaasadda carabta iyo bariga dhexe ee dalalkan latin america ay u siinayaan waa su-aal la isweydiin karo waa runtaa wadamo miisaan ku leh uma muuqdaan siyaasadda adduunka laakiin shirka aasaaskiisii hore markii la furayey waa shirkii afraad weeyaan marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalahu ahaa dabcan siyaasadda iyo dhaqaaluhuna inta badan way isla salgalaan marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halkaa ayay culeyska ku saaraan dabcan carabtu waxay culeyska saarayeen arrinta reer falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan latin americana waxay culeyska saarayeen khilaafka kala dhexeeya wadanka argentine jaziirada oo ingiriisku ka haysto marka waxaad moodaa isbahaysi cusub oo labadan kooxood carabta iyo latin americaba inay doonayaan halkaa inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan maxaa laga soo saaray dhamaadkii shirka marka shirka bayaan baa kasoo baxay bayaanka kasoo baxay waxaa ugu weynaa qadiyada reer falastiin in lagu xaliyo si cadaalad ay ku jirto waxaa kaloo bayaanka shirka kasoo baxay kamid ahaa arrinta syria in iyadana si wada hadal ah iyadana lagu gorfayo iyadoo la tixraacayo qaraarkii genefa ko waxaa kaloo isna loogu baaqay waddanka iiraan in ay jasiiradaha ay ka haysato waddanka imaaraadka carabta ayana si nabada arrinta ay ku dhamayso waxaa kaloo qaraarka kasoo baxa ama bayaanka kasoo baxay shirka kamid aha bogaadi loo jeediyey wadamada latin america aqoonsiga ay u fidiyeen qadiyada reer falastiin oo wadama latin america aqoonsadeen kuwa kalen aqoonsana waxaa loogu baaqay inay aqoonsadaan marka arrimahaasa ugu waaweynaa axmedow